barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa maalin axada toddobaiylabaatanka bisha sebtembar sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan marti noogu yahay halabuure dhallinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho waxaa jirto maanse la yidhaahdo dhool oo in badan dadka aniga ay garanahayo maansada ay aad ay u yaqaanaan ah maanstaasi waxaan duubay labada kun iyo tobaniyo sideedii fariin bay gudbinaysay fariintaas oo asalkeeda ka bilaabatay dhacdo ay gabari iga sheekaysay kaalimihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horaynaya warkii dunida iyo nuur xasan nuur bukhaari
guddi-hoosaadka cadaaladda ee golaha sanadka maraykanka ayaa lagu wadaa in labaiyo tobanka bisha oktoobar ay bilaabaan dhagaysiga ansixinta garsoore amy cony barrett oo uu sabtidii madaxweyne donald trump u magacaabay inay noqoto garsooraha sagaalaad ee maxkamadda sare amy ayaa buuxin doonta booska ay banaysay ruth bader ginsburg oo xanuunka kansarka u geeriyootay toddobaadkii hore kadib muddo sannado ah oo ay qaadi ka ahayd maxkamadda sare guddoomiyaha guddi-hoosaadka cadaaladda ee golaha senadka mareykanka linsey gram ayaa sheegay in marka ay dhammeeyaan dhageysiga garsoore emy ay u gudbin doonaan golaha senadka lix iyo labaatanka bisha oktoobar si ay cod ugu qaadaan madaxweyne trump ayaa sabtidii u magacaabay emy beret xilka garsooraha maxkamadda sare dimuqraadiyiinta ayaase weli ku adkeysanaya in madaxweynaha uusan magacaabin garsooraha ka dhiman maxkamadda sare ilaa shacabka mareykanka ay soo dooranayaan madaxweyne cusub saddexda bisha noofembar ee sanadkan kiisaska dadka uu soo ritay xanuunka coronavirus ee dalka colombiya ayaa sabtidii kor u dhaaftay ilaa iyo sideed boqol oo kun oo qof halka dhimashada ay sii cagacagaynayso wax ka badan shan iyo labaatan kun wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in saddex marka loo qaybiyey laba qayb ay dadka u dhintay xanuunka iyo kuwa hadda la jiifaba ay ku nool yihiin magaalada caasimadda ah ee bogota dowladda colombiya ayaa muddo hadda ku dhowaad bil laga jooga qaaday xayiraad dheer oo dalkaasi la geliyey bishii maarj ee sanadkan xayiraadaas oo noqotay mid ka mid ah kuwii ugu dheeraa ee uu dalku la tacaalo xanuunka coronavirus weli dalka colombiya waxaa mamnuuc ka ah xafladaha waaweyn waxaana sidoo kale xidhan xuduudaha laga soo galo dalka ee bariga iyo badda dhegaystayaal warkii dunida waa naga intaa
mahadsanid nuur bukhaari oo nala socodsiinayay warkii caalamka halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana muqdisho ku soo diyaariyey waryahayaga cabdicasiis axmed barrow
nabadsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaana idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa bulshada soomaaliyeed waa dad afmaal ah oo si weyn loogu yaqaano samaynta suugaanta waxayna leeyihiin godad kala duwan oo ay ka maansoodaan sida gabayga geeraarka masafada heellada iyo kuwo kale suugaanta soomaalida ayaa waxay tahay mid si weyn meelo kala duwan dadyowga ku nool dunida u soo jiidatay sannadihii ugu dambeeyana waxaa aada u kordhaya hal abuur dhallinyaro ah oo samaynaya suugaan cajiiba dhallinyaradaasi waxaa ka mid a faarax macalin oo ku sugan magaalada muqdisho faarax waxa uu leeyahay dhowr maaso oo uu kaga hadlayo wadaniyadda jacaylka iyo weliba waxyaabo kale waxaa ka mid ah sugaanta uu tiriyo maase jacayla oo isaga si gooniya uga waramaysa noloshiisa kadib markii mid ka mida gabdhaha soomaaliyeed uu si weyn u caashaqay hase yeeshee calafka uusan uga dhicin barnaamijka ayuu haddaba faarax marti ku yahay waxaynu ka waraysan doonaa suugaantiisa iyo waayahiisii halabuurka faarax marka hore kusoo dhawo barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaad nooga warantaa goorta aad bilowday inaad maansooto iyo xilligaad halabuurkan bilaabaysay meesha aad ku sugnayd
umasan tahay burow waa ku dhowahay barnaamijka v o a runtii hal abuurka horta waa waxa weeye waa hibo waxaan isku arkay aniga inta aan curin karo wakhtiga aan ahaa dugsiga hoose dhexe waxaan aada u jeclaa inaan waxyaalaha curiska ah oo ardada loo diro waan xariif ku ahaa walow aanan sugaantu aan mataqaanay aanan marka ayada ah aanan sheegi karin inay ii muuqanaysay haddana waxaan jeclaa akhrinta suugaanta oo aad aan u dhadhansan jiray in laakiin hal abuurkaygu uu macno sameey waxaan ka soo bilaabay wakhtigaygii iskuulka waxaa jirta mararka qaar in ardada gabayo loo diro in gabayadaasi marka inta aan soo dheegto kadib haddana mararka qaar la yidhaahdo iskuday hala sameeyo aan iskuday sameeyo halkaasaan kasoo bilaabay laakiin suugaanteyda kaleeta ee dhaqanka gashay wakhtiga u horreysay oo aan duubo waxay ahayd labada kun iyo lix iyo tobankii
waa gartay marka aad iskuulka dhiganayso aad leedahay maasada aad baan u jeclaa iyo suugaanta soomaalida xageebaad iskuulka ka baranaysay markaasna xageebaad joogtay
iskuulkaygu an waxaan ku dhashay meel yidhaahdo ceelguduud oo ku taala gobolka gedo waa tuulo iskuulkaygina wuxuu ahaa iskuul system ahaan ku salaysan waxbarashadiisu marka laga reebo halka maada ee ingiriisiga ah soomaali yuu ku bixi jiray tusaale cilmiga bulshada soo maadada sayniska la yihahdo dhammaan wixii ka soo hara oo dhan ingiriisiga iyo maadada tarbiyada iyo carabiga ah soomaaliya bay ku bixi jireen halka ayadaa marka waxaan ka soo bilaabay in dhambaalada iyo fariimaha ku qoran iyo suugaanta iyo heesaha afka soomaaliga ah oo lagu dhigto dugsiga hoose dhexe in aan aad u jeclaysanayay halkaasaan ka soo hana qaaday marka ugu horreysay
farax suugaan dhowra ayaad leedahay oo gabayada iyo godadka kala duwan ee maansado ay qayb ka yihiin oo kala duwan waxaad iiga warantaa gabayadaas ama suugaantaasi aad samaysay kuwa aad si goonida adiga mararka qaar aad dareen ahaan u qaadato
horta suugaantu waan wada jeclahay suugaantayda haddana waxaa weeyo way kala saameyn badan tahay qaar waa arrimo bulsho waan kaga hadlaa waxay gudbinhayaan dhacdooyin waxaa jirto maase la yidhahdo dhool oo in badan dadka aniga ay garanahayo maasada ay aadka ay u yaqaanaan ah maasadaasi waxaan duubay labada kun iyo toban iyo sideedii waxay ka warramaysay sida magaceedaba ee dhool ka muuqanayso dareen dumarka fariin bay gudbinaysay fariintaas oo asalkeeda ka bilaabatay dhacdo ay gabari iga sheekaysay gabadhaasi marka qisadii ay iga warrantay in aan suugaan u bedelo suugaanta waxay ka mid tahay waxyaalaha dadka shaafiyo oo lagu gudbin kara haddana si miseej fudud qof kastayta uu qaadan karo la xifdin karo fariintaadina ay meel fog gaari karto in ka badan tiraabta ayay tixdu gaartaa dhool maasa la lahaa jirto maasadaas dhool marka haddii aan kaa dhexgalo maxay ka hadlaysaa dhool waxay ka hadlaysaa waa gabar soomaaliyeed oo haasaawo gashay oo haasaawihii ka wareertay wararkeeda ugu badan marka wuxuu salka ku hayaa waxyaala la halmaala dhaqaalo ee waxay lahayd saaxiib wanaagsan oo dhaqaaleeya oo ilaaliya oo xanaaneeyo ee maalin maalmaha ka mida marka iyo waxay dib ka baratay sida ay iga warrantay gabadhaasi wiil kaleeto oo wiilkii kale ka jeeb wanaagsan deeta waxaa dhacday marka gabadhii la tashi ay samaysay inay ka tagto wiilkii kadibna ay u guurto ayadoo ay u muuqanahayaan sida ay iga warrantay dhaqaalihii iyo isku fillaantii wiil kaleeto laakiin qiimaha iyo qof ahaanta waxay mararka kacaysay gabadhaasi markay i warramaysay qofka ay ka soo tegtay inuu ahaa qof boqor ah waxay ku salaysa marka oo dhib ka sii sameynaya maasada markay iga warramaysay waxaa dhacday in gabadhii markay wiilku u imaaday dhaqaalihii waa ay heshay laakiin waxaa ka soo gaaray dhaawac nafeed oo ayada mustaqbalkeeda heer uu dhaawac soo gaaray iga warramaysay deetan halkaasi ka dhalatay waa fariin marka waxay gudbinaysaa asliyan dhowr arrimood mar gabdhaha dhaqanka yay kala hadlaysaa anshaxay kala hadlaysaa qiimahooday ka hadlaysaa si gooni ah wadada haasaawaha iyo qofka ay gabadha rabta ayay tilmaamaysaa maansadaas waata marka haddii aan midhaha maansadaasi aan hoos uga degno iyo micnaha sida goonida ay ka turjumayso tiraab ahaan waynu uga sheekayno laakiin tix ahaan maansada maxay leedahay
maansada waxay leedahay waxay ku bilaabanaysaa dhalaalbadan dhowl walaalle dhambaal baan kuu sidaaye dhegtaada u hoori maandhe dhagaysoo maqalka oodmay dhuun iyo u furmeel daloosha waxaanahay ruux dhibkaaga dhibkiisu yahay dhibaaya dhalaalkaagana ku faana dhab iyo ku jecel si aad ah dhantaalkaagaa necbahay dhabaha sharafkiiyo wanaagga dhaaha adigoo yaqaana inaad u dhintaa ibliiska waxaanahay ruux dhibkaaga dhibkiisu yahay dhibaaya dhalaalkaagana ku faana dhab iyo ku jecel si aada waxaa nahay ruux dhisaaya dhalay maansada dhiteeya dhalaalka muuqiyo dheeha dhabanka quruxdiiyo jaaha midabka dhiinka ee dhaqmaynin dhaqaalaha ruux ku faana kolkii duni dheef istaagta inaad dhinaciisa joogta waxaa nahay kaad dabtaada dhabarka saadheed xambaadhay dhinaca naaskiiyo horaadka waxaa nahay kaad u dhiibtay waxaa nahay kaad u dhixi midkuu meherkaugu dhici midkaad u dhaqdeed u dhali dhallaanka midkaad u korin midkaad ubadkiisa dhisi waxaa nahay kaad la dhalan walaalka midkaad ka dhigan waxaa nahay kaad dhurwaaga dhaboollaqa tuugga dheelman dhabarkiisa midkaad ku dhuuman ha yeeshee waan dhibtooday kol ay tahay dhibiq biyoa dhuuntaba waayadan ma marin dheeftuna waa ka caaganaa dhadhankeedaa maqnaa dhulka afeeraha ma dhigo dharaartii maan harsado waqay dhalandhoolayaa habeenkii dheelmashada waxaa ii dheer dhagxaanta kufniinkiiyo suullawyada dhaxanta kama gala dugaalka waxaan dhibsadaa dhurwaaga intuu dhar rageed gashaday dhoolaha been kuu quslaaya dhaantaa kuu tumi ku dhaha dharkana kaa dhigay dharaar cad habeenkii dheelmataanka ku bara dhixidiya maqnaanta ilbaxnimo kaaga dhiga in aad suuqyada dhawaafto marka waa dhalandhoolka halkaa waa dhalandhool waa dhibkii gabadha waxay iga warramaysay yacnii in habeenkii waad xasutaayo dadka badan lacagta markaysaan cashogeyn walow cashadu ay fiican tahay haddana marka dabiddu ay tahay waad garan kartaa barow waxay iiga warrantay in wax fara badan ay dhacayeen way dheer tahay laakiin waxaan rabaa inaan gunta u tago iyo dardaarankii gabadha inaan tago waxa ay ku dhammaanaysaa dhexdeeda dharaara aan tiro lahayn dhaaxaa lagu yiri dhaqaaqa dharkiina gurtoo ku laabtaa dhabaha dib u qaada reerka dhoolaha ruux kaba quslaayay dheeshii farxaddii istaagtay dhambaalkii isu rogay dhiiliya goob dhiig ku daatay dhib uu ruux kala sameeyey dhammaystira ruux la yidhi dumar haddaad tihiin dhibkiinaan ruux dhammeeya kolnaba dunidaan dhex joogin inbaa dhaladii qalbiga dhashtoo hadalkii ka dhumay dhowr dhowr ay kaga dhan tahay dhaqankiiyo xishoo daafka ayaa yidhi dhantaalkiinna dhigiddaa xijaabkiina surwaaladoo la dhuubdhuubo dhuuntoo la faydfeedo raggu waa ku dhaataaye wadadhiga dharkiinoo dhan wadadhiga dharkiinoo dhan yacnii waxaad moodaa in gabdhihii la yidhi haddaanu gabadhu aana luquntaada bannaanayn xabadkaagu bannaanayn timahaagu aanay dhinac banaanayn surwaal aan dawdanin yani ilbax ma tihid cidiba kulama xiriirayso maanta sida ay u muuqanayso yani waxaan leeyahay marka yaa idin yidhi sidaasi haddaanu ragga uusan idin arkin idin ma rabaan yaa yidhi ma dhowraanba hadday dhowrsan tahay gabar xijaabkeedu uu dheeryahay yaa yidhi ma dhowraanba hadday guriga soo dhaafin dhimashay xisaabaanba gabdhuhu haddaanay guriga soo dhaafin oo reerkooda aanay ku ekaanin mararka qaar waxaa lagu leeyahay gabadhaasi waa reer baadiyo gurigooda kama soo baxdo marka adiga fikirka ah in gabdhuhu ay guriga joogaan ayaad leedahay dhaqan ahaan soomaalidu way lahayd iyaan taa la dhaafin waa dhaqan ay soomaalidu lahayd hasaabaha marka la gaarina gabadhu raggu wuxuu dhib ku ahaa in uu arko oo gabadhu inta badan dhaqanka soomaaligu habeen baa laisu guti jiray waagi hore diintuna waxay tilmaamaysaa gabadhu inay gurigeeda joogto laakiin waqtigan casriga ah gabdhihii waxay u badan tahay in ayaga ay soo shukaansho tagaan oo ay bannaanka yimaadaan marka waxaan leeyahay ku ekaada guryihiinni oo halkaasi jooga
waa gartay maansadan marka laga yimaado maansooyin kala duwan baad leedahay oo waxaa jirtay dhowr maanso oo aan arkaya qaarkood xataa inaad tartanna ku gashay bal marka aan maansooyinkaada faaraxo aan kusii soconno maxaa ka mid
a maansooyinkii way badan yihiin waa runtaa way jiraan maansooyin aan kaga qayb galay gabay tartameed sugaaneed la qabtay sidoo kaleetana dhallinyaraan ahay sugaantiidu waxaa garab socdo dhinaca jacaylka dhinaca wadaniyadda dhinaca arrimaha bulshada way isku jirtaa sugaanta marka aadka ii saamayso ayadana waxaa ka mid a oo aan leeyahay maase la yirahdo diiwaanka xubbiga
xubbigaba haddii uu raaxo waa jacayl soo maaha dabcan haa magaceeda ka garan kartaa waa tahay maansadaasi hal abuurkeeda sidee ku yimi
new horta qis ahaan way dheer tahay laakiin haddii aan soo koobo magaceeday wadataa maansada diiwaanka xubbiga waxa ay ka timid gabar aanu jacayl inaga dhexeeyey oo aanu hasaawo lahayn oo aan muddo wada soconnay ayaa jirtay gabadha ayadaa markaa ilaahay tiisu ku maani noqon wakhtiga aynu soo gaarnay oo aan islahaa marihii gurashadiisaha soo dhow yaa waxaa dhacday in aanay anugu marwadeyda aanay noqon oo meel kaleeto gabadhaasi ay calaf ay u gasho nin baa soo doontay waxa marka aniga aad ii saameeyey waxay ahayd jacaylkii gabadhaasi oo ahaa mid aanu wada soconnay muddo laba sano iyo bar ah weliba gabadhaasi waxay ahayd gabar aanan wadanka markaasi joogin waxyaalaha marka cajiibka waxay ahayd waxay ka imaan jirtay dunida geeskeeda kale waa jacayl kala fogaadayna waa ahaa haddana wuxuu ahaa jacayl kalsoonidiisu iyo macnihiisu iyo mataqaanaa dhallinyarnimadiisuba ay ilaashan tahay oo yacni gabadhaasi waxaa laga yaabaa haddii aan irahdo gabar ka qiimo badan maan arag ama gabar ka qurux badan maan arag in ay jiraan dad arkay laakiin anugu waxaan dhihi karaa waa qofkii ugu qurux badnaa ugu anshaxa badnaa intii qof bin aadam ah oo haween ah anigaan arkay maansada marka maxay leedahay maasas horta maadaama gabadhii layga dhacay oo nin soo doontay oo la siiyey ma lagaa qaada mise waa lagaa dhacay kulley waa layga qaaday dhicitaanku waxay tahay gabadho haddii aanan jacayl layga qaadin waa dhicitaan gabadhu yacni waa la soo doonay waxaa weeye waa dhabarqaraaca haddii reerkooda gabadha uu nin siiyo oo ninkaasi aanay rabin jacaylkii meesha hadduu ka baxo waa dhac Hay, marka maxay leedahay maansada anaga soo koobayna maansadu waxay u egtahay horta waa boholyowgii ama qaadan waagii wixii dhacay adigaa murrowa gabar aad waqti soo gelisay oo aad muddo socoteen marka ay kuu muuqato geedihii ama ay bil ama laba ay kaaga dhiman tahay haddii gabadhii lasoo doonto waxaa laga yaabaa inaad aad aada u murgooto maastaa marka waxay ka hadlaysaa saddex arrimood arrinta ugu horreysa waxaa weeye u qaadan waa arrinta labaadna waxaa weeye dhacdayba inaad u qaadan weyso arrinta waa ku haystaa gabadhi iyo qofkii ay ahayd iyo noocay ahayd bal in aan la wadaago ummaddi maadaama hal abuur aan ahay diiwaanku ay wax iigelhayaan gabadhiina layga dhacay sugaantu yacni qofka hal abuurka ama qof kale marka loo hadlo way daweysaa Uu- marna isaga isaga qareema marna dad ugu marna qareema.
dadku ugu hadla ugu kaca si marka anigana aan u sheego wixii iga maqnaa gabadhana aan ugu sheego qofka ay tahay dadka waa in aan sameeyo qodobka labaad marka wuxuu ka hadlayaa waa gabadhii iyo noocay ahayd aniga layga qaaday qodobka saddexaadna waa dardaaranoo ninkani aanan jeclayn gabadhii qaadiyaba laakiin haddana waxaa jiro gabadha wax aniga aan garanayo oo nool ahaan muddaan wada soconnay ay dooq u lahayd wixii waa inaan u gudbiya asaga ilaa ma garan kareen warka waxaad leedahay ee waxaan leeyahay ee waxay leedahay maasta waxay ku bilaabanaysaa dookhii matol baa deldele dookhii matol baa deldele gabadhu reerkeeda bixiyey cajiib haye dookhii matol baa deldelay jacaylkii ma daadis baa duntii wadnahee xirnayd derbigii ma qof baa ka jaray doontii lagu wada kulmiyo damaashaadkii baddee duhur iyo cawalaha miyaan dibba loo arkayn dunida bari iyo galbeed dookhii ku midoobay bari daalkiiyo safarku ku baday ma waxaad ka dawoobinba Eh, gabarh ka soo tegayso eh, dunida dacasheeda kaleeto oo dacalkale kuugu oo imaanaysa muqdisho imaanayso si ay bal adiga kuu aragto ama ay kuu tiraahdo niba caafimaadkaaga waase baryadaada iyo jacaylkaagii oo haddana aanan helin wixii ay u dhibtoonaysa nadadaasi waad garan kartaa dunida bari iyo galbeed dookhii ku midoobay beri daalkiiyo safarkuu ku baday ma waxaad ka dawoobinba dumarkaad xulkood ahayd daacad buuxdaad ahayd dookh baad mudankiis ahayd diin iyo garashaad ahayd dunidoo wacan baad ahayd dayax nuuraad ahayd daruur curataad ahayd diirimaad shidan baad ahayd dun iyo nugul baad ahayd ruux ii dabcan baad ahayd darmaandhalad baad ahayd dadnimo buuxdaad ahayd daa'uus qurux baad ahayd durriyad nasab baad ahayd dawadii qalbigaad ahayd in kaloo dadan baad ahayd oo diiwaanka xubbigaad ahayd diiwaanka xubbigaad ahayd intaas oo shay iyo in aanan sheegi karinba in kaloo dadan baad ahayd oo diiwaanka xubbigaad ahayd haddiiba uu jiro jacayl ama macno ama taariikhba uu leeyahay adigu ku ahaa gabadha marka eh, dardaarankii aad ka bixisay haddii aan anagu soo kokoobayna aan dul istaagno waa kanaa dhexda aan imaado marka qodobkii labaad oo dardaaranka ahaa iyo ducadii ilaahay dartiisa weeye daqiiq maankaba ma gelin doc kale habeen u dhex dunida adiga ku nool aad iyo aad.
calafka ma diidi karo qadar lama diriri karo doraad halkii aad degnayd dib baad ugu sii nagtahay qalbigayga weli waad ku nagtahay dabaalka canaado ruuxi doraad ay wada socdeen eh anigu kuma dayrin doono da'daadu hadday gabowdo walow lagu qaatay haddana haddii aad boqol sano gaarto marnaba kuma dayrinayo dakana adi maanad gelin marnaba dibindaabyo iyo guriga dumis ha ku dayin waxaa laga yaabaa gabadhaas inay jacaylki ay dib u xasuusto ninkaasina inay ka tagta ay dhimacdo laakiin anigu gabadha jacaylkayga haddana ma rabo in gurigeedu uu dumo alafka hadduu ka adeegay inaan meel wada degnoon jacaylka ku doogsanaa hadduu rabbi soo dejinin ma jiro dembi aad gashay rabbigay deganaan ku sii intaa waa ducadii aanu imaada daarink marka ninkii gabadha soo doontay oo ducada ku qaataan la hadlaya maxaad leedahay marka isagana waxaan idhi ninkii duca kula kulmow inantu daacadnimay rabtaa ilaa wuxuu yidhi ha la isiiyo aabbo duco ama inkaar baa lagu siiyey jacayl kulmowsu kulmi ninkii duca kula kulmow inantu daacadnimay rabtaa darajiya farxad bay rabtaa oo nolol degan bay rabtaa inaad damac badanin oo oo aad mid kala adaydayin inbay dumar dheer tahay oo dubaaqa intaasi geli hala labaysan dubaaqa marka muxuu gelinayaa ee, wuxuu waxa dumarka gelinayaa dheer tahay.
waxay dumarka dheer tahay iyo inaanba gabadhan lala labaysaninba oo oo keligeed ay xaasta Waa- wato keligeed ay noqoto oo boqorad adiga taama samayn lahayd haddii ay dhici lahayd waan waan samayn lahaa yacni fariinta aan- aan farahayo waxay ka hadlaysa waa gudahaygii waa qalbigaygii wixii aniga ayd aan isku ogeyn Ee, inkastuu jecel jira faaraxu haddana taa miyaanay noqon karayn in Ee.
waxyaabo laysku qaqabsan kara ay tahay wararka qaar ka- doodaydu ma aha diinta xaggeeda laakiin haddana waxaan ogahay jacaylku iyo abaalgudkiisa wixii aan samayn lahaa rabana in loo sameeyaan sheegayaa barow aad baad umaasantaa faarax macalin adiga mudan akhyaartayna la socotay guud ahaanba intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka tan iyo kulanti dambe oo cabdilcasiis barrow idileh nabadgelyo
barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka iyo cabdicasiis axmed barrow haddii dhegaystayaal aynu intaasi ku dhaafno haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha iyo cabdiqaadir maxamed samakaab
aan ku horeyne kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska ee kubadda cagtana kooxda manchester united ayaa kulankeedii labaad ee horyaalka premier leaga ee xilli ciyaareedka ka la ciyaartay kooxda braton albion oo garoonkooda ay ugu martiyeen ciyaartan oo ahayd mid aad u kulul ayaa kooxda manchester united waxa ay ku badiyeen saddex gool iyo laba gool kooxda braton albion ayaa wacdaro la yaab leh soo bandhigtay kulankaas iyadoo muujisay sida ay usoo diyaargaroobeen waxaana kooxda manchester united markasta halis la gelinayay shabaqooda goolka ayaa waxaa la hormartay kooxda braton albion balse manchester united ayaa intay iska soo gudeen gool labaad u saariyeen qaybihii dambe ee ciyaarta ayaana kooxda braton albion oo fursado badan abuurtay iska soo gudeen goolka barbaraha laakiin manchester united ayaa rigooro loo dhigay daqiiqadii u dambeysay ee ciyaarta taasoo u suuragelisay in ay guul kala hoydaan kooxda manchester united ayaa kulankii hore ee ay soo ciyaartay waxaa guuldaro soo baday kooxda crystal palace oo ay ku soo dhoweeyeen garoonkooda old trafford waxaana hadda guushan ay noqonaysaa tii ugu horreysay ee ay ka gaaraan horyaalka premier leaga ee furmay sanadkan kulamada kale ee dhacay ee ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha crystal palace iyo everton oo kooxda everton ay laba gool iyo gool ku badisay kooxda carlo ancelotti oo sanadkan u muuqata in qarash fara badan la geliyey ayaa gaaraysa guushii saddexaad oo xiriir ah tan iyo intii dib loo furay horyaalka premier leaga kooxda westbrom albionna waxa ay barbaro saddex iyo saddex ah la gashay kooxda chelsea oo sanadkan dib u habeen lagu sameeyey kooxda chelsea oo haysata ciyaartooy taya leh ayaa u muuqata mid aan weli isi soo fahmin taasoo sababtay in kooxda westbrom albion ay saddex gool kaga hormarto laakiin chelsea ayaa iska soo guday saddexda gool iyagoo ku sigta xitaa inay ka badiyaan kooxda westbrom albion banley iyo southampton oo wada ciyaarena kooxda southampton ayaa hal gool iyo eber ku badisay kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka ingiriiska ayaa galabta iyo caawa la kala ciyaaraya waxaana kulamadaasi ka mid ah midka u dhexeeya kooxaha leeds united iyo sheffield united kooxda tottenhamna waxa ay garoonkeeda kusoo dhoweyn doontaa kooxda newcastle united manchester cityna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee leicester city westham unitedna waxa ay garoonkeeda kusoo dhoweyn doontaa kooxda wolverhampton wondres dhinaca iyo dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalka laliga ee kubadda cagta ayaa la ciyaaray kooxda deportivo alves waxa ay barbaro eber iyo eber isla dhaaf waayeen kooxda khitaaf valenciana waxa ay hal iyo hal isla dhaaf waayeen kooxda huweska elche iyo real sociedad oo wada ciyaarena waxaa saddex gool iyo eber ku badisay kooxda real sociedad real madridna waxa ay guul saddex iyo laba dirqi ah ka gaartay kooxda kale ee real batis kulamo ka tirsan horyaalka laliga ayaa caawa la ciyaaraya kuwaasoo u dhexeeya kooxaha asosuna iyo levante iber oo la ciyaari doonta atlantic balbow atlantic madrid waxa ay la ciyaari doontaa garanada halka kooxda gadiis ay la ciyaari doonto kooxda sevilla horyaalka talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda torino oo gurigeeda joogta waxaa afar iyo laba uga badisay kooxda atlanta kalyarina waxaa labi eber uga badisay kooxda lazio samdoria oo gurigeeda joogtana waxaa saddex iyo laba uga badisay kooxda banaveta intermilanna waxa ay afar iyo saddex uga badiyeen kooxda fiorentina oo usoo martisay kulamada kale ee ka tirsan horyaalka talyaaniga ee siraaga ee caawa la ciyaari doona ayaa waxaa ka mid a kan u dhexeeya kooxaha spesa iyo sisola halas frona iyo danesa napoli oo janawa la ciyaari doonta corotona iyo ac milan romana waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda yuventus waana kulanka ugu adag ee toddobaadka ee horyaalka talyaaniga dhegaystayaal wararkii ciyaarahana waa nageynta
cabduqaadi samakaab aad baad u mahadsan tahay wuxuuna nala socodsiinayay xubintaasi cayaaraha haatana dhegaystayaal innagoo kusii saqayna gabagabadii idaacadda waxaan idiin soo qabanayaa codka baxsan ee fanaanadda allaha u naxariista sahre axmed jaamac codkaasi allah u naxariista sahre axmed jaamac wuxuu gebagaba u ahaa idaacaddii duhurnimo oo dhegaystayaal ay idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo